waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha mayna ay tahay labaataniyo toddoba sannadka labada kun iyo labaataniyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaya stuudio aanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxa ugu waaweyn ra-iisul wasaare antony albanisi oo booqanaya bulshooyinka ay fatahaaduhu ku dhufteen ee gobolka new south wales duqay indigenasna waxa ay sheegeen in dhammaan shacabka austareeliya ay door ka qaadan karaan safarka dib u heshiisiinta ee dalkan austareeliya ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa booqanaya bulshooyinka daadadku iyo fatahaaduhu ay ku dhufteen ee mid north coast ee gobolka new south wales toddobaatan ka mida ciidamada qalabka sida ee dalkan australia ayaa sidoo kale maanta tegaya goobaha fatahaaduhu ku dhufteen si ay dadka uga caawiyaan sidii loo nadiifin lahaa wadooyinka iyo jidadka biyuhu xireen master albanisi ayaa sheegay in imaanshaha askartu ay dadkaasi dhibaatadu soo gaartay si niyadda u dhisayso ed husig oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga laybarka ayaa sheegay in dowladda australia looga baahan yahay inay cunaqabatayn saarto dalka israa'iil haddii israa'iil ay diido inay joojiso weerarada militari ay ku sii ballaarinayso khaza shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan konton iyo afar falastiiniyiina la dilay labaatan iyo afartii saacadood u dambeysay iyadoo dadka intooda badan ay ku dhinteen iskuul ay gabaad ka dhiganayeen qoysaska soo barakacay hay-ad difaac madaniya oo xamaas ay maamusho ayaa sheegtay in meydad badan oo ay ku jiraan caruur la helay kadib markii dab uu burburiyey laba fasal oo iskuulkaasi ka mid ahaa oo dadku ay guri ahaan u isticmaali jireen militariga israa'iil ayaase sheegay inay iyagu beegsanayeen talisyada xamaas iyo islaami jihaad ee halkaasi ku yaalay shalay oo isniin ahaydna ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in xanibaadaha israa'iil ay gargaarka ka xanibayso khaza ay tahay waxaan la aqbali karin master huusig ayaa hadda sheegaya inuu doonayo in dowladda austraeliya ay tallaabo adag qaado anti robin williams oo ah haweenay duqey ah kasoo jeeda bulshada aborijinaalka ayaa ku boorinaysa dhammaan shacabka australia inay u isticmaalaan toddobaadka dibu heshiisiinta fursad ay dib u eegaan sida loo xoojin kara xiriirka u dhexeeya bulshooyinka dalka loogu yimid iyo shacabka kale ee australia toddobaadkan ayaa la xusayaa laba dhacdo oo aad taariikhi u ah oo ku saabsan taariikhda ama safarka dib u heshiisiinta dalkan australia tan koowaad ayaa ah aftidii lagu guuleystay ee la qaaday kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii taasoo dhacday may labaatan iyo toddobadeedii iyo go-aankii maxkamadda sare ee maabo loo bixiyey oo la gaaray juun saddexdeedii isla sanadkaasi anti robin williams ayaa sheegtay in qof walba uu door ka qaadan karo sidii loo dhisi lahaa bulsho qiimaysa dadka aborijinaalka iyo torres straight islandarka taariikhdooda dhaqankooda iyo weliba mustaqbalkooda mamnuucidda laga mamnuucay in gobolkan victoria lagu gado baangadaha ama meesheetiga ayaa walaac waxaa ka muujiyey ururada ay leeyihiin dadka muslimiinta oo sheegay inay u isticmaalaan mindiyaha si waaweyn inay hilibka ku jaraan marka lagu jiro ama inta lagu jiro ciidul adxa oo noqonaysa inta udhexaysa lixda ama tobanka bisha soo socota ee juun bulshooyinkan ayaa ka walaacsan inaysan kala saari karin mindiyaha la mamnuucay iyo kuwa weli sharciyan la isticmaali karo dowladda jasinta allen ee gobolkan victoria ayaa awood dheeraada oo ay isticmaashay waxay ku mamnuucday in la iibiyo baangadahaasi laga bilaabo berita oo bishu ay tahay labaatan iyo sideed iyadoo weliba dadka la filayo inay gebi ahaanba soo dhiibaan mindiyaha noocaas oo kalea marka la gaaro bisha sebtembar ra-iisul wasaaraha timor leste xanaana gusmao ayaa sheegay inuu rajaynayo in dalkiisu uu xubin ka noqdo dalalka ku jira ururka aasiyan la yiraahdo marka la gaaro dhammaadka sanadkan rajada laga qabo in dalkan ugu da-da yar goboladan eshiya uu ku biiro jiro xulufo goboleedkan koonfur bari eshiya ayaa lagu daraya ayaa layidhi ajandayaasha ay ka wada hadlayaan hogaamiyaasha oo ku kulmaya magaalada kualalambuur haddii ay ku guulaystaan timor leste ayaa noqonaysa xubintii kow iyo tobnaad oo markaasi xulufadan ka mida miser gusmaaw ayaa sheegay inuu rajaynayo in horumar laga gaaro arintan inta uu shirkan u dambeeya socdo dalka u k-na nin konton iyo saddex jir ah oo british ah ayaa la xiray kadib markii gaari uu dhex geliyey taageerayaasha kooxda liverpool oo u dabaaldegaya ama xusayay guusha kooxdan ay ka gaartay cayaaraha premier leaga booliska ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in ninkan dhacdadana ay isaga uun ku koobnayd oo cid kale aysan ku lug lahayn aysanna u baarayn inay tahay fal argagixiso saadaasha hawada berito magaalada melbourne waa roobab iyo shan iyo toban sidney inta badan waa cadceed iyo sagaal iyo toban halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo dolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali